نُحِبُّ اللَّهَ وَالْجَنَّةَ وَدَرْبُ الْمُصْطَفَىٰ سُنَّةٌ نُرِيدُ لِرَايَةِ التَّوْحِيدِ أَن تَبْقَىٰ عَلَى الْقِمَّةِ ۚ نُحِبُّ اللَّهَ وَالْجَنَّةَ وَدَرْبُ الْمُصْطَفَىٰ سُنَّةٌ نُحِبُّ اللَّهَ وَالْجَنَّةَ وَدَرْبُ الْمُصْطَفَىٰ سُنَّةٌ نُرِيدُ لِرَايَةِ التَّوْحِيدِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal maadadan waxaa idiin soo gudbinaysa shabakadda islaamiga ah ee addacwa يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة waxaa halkan noogu soo jeedin doona muxaadaro walaalkeena islaamka ah maxamed axmed rooble sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa ku dhaqmo oo waxaa naloo sheegayo qaata wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu falyatafadaluu
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله سبحانه وتعالى وحو كتابك منزل كأوضاها ضلي ذكا ولايدا يحريرك كنا حيوه يكو عياوه كنا حيساوها أي كريمين الله سبحانه وتعالى هدو قدروه وعن سوق هذا مسائل نور آه وسلاح ظنين masaa'ilka oo ku kala saabsan arrimaha ku saabsan xagga wilaayada dadka cadowga laga dhiganayo iyo dadkaan cadowga laga dhiganayn macnaha dadka cadowgaaga ah iyo dadka aan cadowgaaga ahayn oo inaad xiriirisaa ay waajibka kugu tahay masaladaa waxbaan ka sheegi doonaa haddii alla yidhaahdo marka labaad waxaan wax ka tilmaami doonaa sida loogu baahan yahay diinta islaamka in la barto oo dadku ay fiqi iyo garasho islaamka u yeeshaan arrinta saddexaadna waxaan soo qaadan doonaa sababaha ku bixiya dadku inay jihaad galaan iyo marka la doonayo in jihaad la galo shuruudda laysaga baahan yahay allah subxaanahu watacaala hadduu qadaro oy suuragal noqoto waxaan ku dari doonaa macruufka in laysamroo munkarka laga layska reebo inay tahay arrin loo baahan yahay bal annagoo markaa eegi doona sidii uu inoogu suuro gasho xaaladaas haddii rabbi qadaro subxaana wa tacaala waxaan ku horaynaynaa alwilaaya waalcadaawa wilaayada oo xariirka iyo naxariista ah iyo cadaawada iyo carada sida dadka loogu qaybinayo dadka mu'miniinta ahu waa awliyadii allah gabalkoodna gabalka kale ayuu ilaaliyayaal u yahay gaaladu waa cadowga allaah waana cadowga mu'miniinta gabalkoodna gabalka kale ayuu xiriiriyayaal u yahay sidaas ayay kale yihiin makhluuqu alla wuxuu waajibiyey mu'miniinta dhexdooda inay muwaala iyo xiriir isu sameeyaan xiriirkaa asagaa ee dadka mu'miniintaah inay isu sameeyaan lagu waajibiyey wuxuu ka mid yahay yani iimaanka waxyaalaha ka laazimaya oo ka dhalanaya iimaanka oo qofku iimaan iyo diin ma lahan haddii uusan ka shaqaynin dadka mu'miniinta inuu wanaajiyo waxaa nala ka reebay gaalada in muwaalaad lagu sameeyo oo la xiriiriyo waxaana qofka mu'minka iimaanka ka anfinaya inuu gaalada muwaala u sameeyo sida uu muslimiinta yeelayo iyo si lamid ah nimanka munaafiqiinta waxaa nifaaqa loogu xukumana sidaa weeye allah subxaanahu watacaala aayado fara badan ayuu uga warramay xiriirinta muslimiinta iyo wanaajintooda wuxuuna allah yidhi innamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu dadka wanaagsan marka laga sheekaynayey waxaa weli iyo ilaaliyo idin ahbuu alla yidhi allah iyo rasuulkiisa iyo dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axadka muuminkaa waxaa laga rabaa inuu weli ka dhigto allah inuu ka dhigto rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka mu'miniinta inuu xiriiriyo oo weli ka dhigto ilaahay ciidankiisuna weligood kuwa guulaysanayaa waa ayaga oo kali ah xisbiga ilaahayna waxaa la yidhaha dadka diinta sida ay tahay ugu dhaqma ma aha inuu qof walba yidhaha anigu xisbi allaan ahay xisbiga alle calaamooyin lagu yaqaana ayay iska leeyihiin sida uu rabbi sheegay subxaana wa tacaala waxuuna rabbi noo sheegay allah subxaana wa tacaala xisbigiisu inay yihiin kuwa muflixiinta oo adduunka iyo aakhirada labadaba liibaanaya axad walbaa waa inuu qoladaas ku biiraa rabbina ka cabsadaa dadka awliyada alla ah rabbi wuxuu yidhi allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuur waxuu rabbi ilaaliye u yahay gargaara u yahay wanaajiye u yahay waa dadka iimaan kale waxuu ka saaraa sidau rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala oo laga bixiyaa dadkaas sida macruufka oo la garanayo mugdiga oo jahliga iyo kufriga iyo xumaantu ka mid tahay waxaana loo bixiyaa oo loo saaraa wanaagga allah subxaanahu wa tacaala ayaa sidaa yeelaya axad walboo muslima waa inuu hurdada uga kacaa in uu noqdo dadka alla ilaalinaya mid ka mid a ducada nabiga waxaa ka mid ahayd marka uu gubanayo sala allahu calayh wasalam innahu laa yadillu man waalayta walaa yaxizu man caadayta rabbigow ma dilloobo mana hallaabo axadka aad weli iyo ilaaliyo adugu u noqoto cisi iyo sharaf ma gaaro qofka adigu aad dullaysid xaqiiqadu sidaa weeye qofka uu rabbi dulleeyo cisi iyo sharaf midna ma gaarayo qofka waxaa lagu sharifaa waa diinta qofka waxuu ku dulloobaa waa macsiyada iyo dembiga macaasidana waxaa la yidhaah sabab ayay u tahay musiibe musiibooyinka adduunka ka dhacaya waayo allah yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can katiir waxaa idinku dhaca oo musiibo iyo dhib ah gacmihiinna aad ku samaysateen wax badanna waa laydinka cafiyey sidaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala allah xisbigiisu ayugaa qaalib noqonaya xisbiga ilaahay waa dadka xaqa ilaaliya oo xaaraanta ka durga oo sunnada nabiga nooleeya oo qur'aanku dhaqanka u yahay kuwaas ayaa la yidhaha xisbullah xisbiga allah iyo kuwa guulaysanaya mar walbaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi markuu dadka iimaankale ka hadlayey ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu fii sabiili illah waaladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum awliyaau bacdin dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyey oo xaaraanta ka haajiray oo dalkoodii iyo dadkoodii alla darti uga haajiray oo dariiqa alla ku dagaalamoo diinta difaacay oo naftooda iyo shaydaan la dagaalamay iyo kuwa soo dhoweeya dadka noocaasa oo makaanka ay joogaan ku soo dhoweeyo xoolahooda wax ka siiyey gabalkood gabalka kalow ilaaliya u yahay waa dadka is-ilaalinaya waa dadka iswanaajinaya waa dadka wax isu qabanaya waa dadka xiriirka uu si dhaba uga dhaxeeyo sidau rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala waxaa laga doonayaa muslimiintu inay sidaa gartaan ulaa'ika bacduhum awliyaau bacdin buu alla yidhi axadka muuminka ah waxuu kugu leeyahay ilaalin wanaagsan allah subxaanahu wa tacaala baa yidhi inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum waxuu kaloo rabbi noo sheegay inay yihiin dadka iimaanka leh dad ruxamo ah oo isu naxariista oo gaalada ku ad adag oo ayagu isu wanaajiya wanaagga iyo sharafta waxa ay ku gaarayaan waa diintay ilaalinayaan dulliga waxay uga baxayaan waa xaqa ay u adeegayaan waxay naxariista alle ku helayaan waa dayashada ay nabiga ku dayanayaan saas ayayna dadka uga fiican yihiin sidau rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala waayo alla wuxuu yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun dadka awliyada alle la yidhaah ou rabbi ilaaliyo ou rabbi weliga u yahay dushooda cabsi iyo tiiraanyo midnaba ma ahan dadka noocaasu yeeyihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyey waa dadka allah si dhaba uga baqay lahum lbishra bushraa fi lxayaati addunya wa fi alaakhira xayaatada adduunyada bishaaray ku leeyihiin midda aakhiradana bishaaro ayay leeyihiin oo janno iyo wanaag baa lagu abaalmarinaya liibaanta ay gaarayaan sidaa weeye dadkaasu axadka muslimkaa waa inuu noqdaa dadka mu'miniintaa mid wanaajiya si asaga alla u wanaajiyana waa inuu diinta alle u adeegaa si kaloo wanaag lagu gaaraya ma lahan dadka xariirku ka dhexeeya waa dadka iimaanka leh dadkaa iimaanka leh marka lagu yidhi isxariiriya oo uu rabbi yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacdum awliyaau bacdi ragga allah rumeeyey iyo dumarka allah rumeeyey gabalkood gabalka kalow ilaaliya u yahay oo wanaagay isu sheegaan xumaantay iska reebaan ayaa lala hadlay dadkii iimaanka lahaa waxaa lagu yidhi jinsigaa doontaan noqdee adinku iswanaajiya luqadaa doontaan ku kala hadlee adinku isxariiriya ha isu qaybinina cunsuriyad iyo qabyaalad iyo waddamo midnaba laakiin waxaa laydinkaga digayaa dad cadow ah cadow allana ah oo adinka cadow idiin ah oo diinta alle cadow u ah ha idinla dhasheen ha idin dhaleen ha idin dhowaadeen hase idinka durugsadaaneen dadkaas wuxuu allah yidhi isagoo ka warramaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyayow aniga cadowgayga iyo adinka cadowgiinna ha ka dhiganina ilaaliyayaal allah bal u fiirso laa tattakhiduu caduwii ayuu yidhi awalan waxau rabbi ku sheegay gaaladu inay cadowgiisa yihiin waa cadow allah wixii rabbi lahay baysan u oggolayn xukunkii rabbi baysan oggolayn rasuulkii rabbi baysan oggolayn diintii rabbi baysan waxay ogol yihiin ma lahan adinkana cadow ayay idin yihiin cadho allay shaqaysaan dadka raacana cadho allay sabab ugu noqdaan ee dadkaa awliyaha ka dhiganina sidaas ayuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta waa inay masaladaa aada uga fakeraan waxyaalaha ugu adayga badan islaamka ayayna ka mid tahay waxyaalaha iimaanka ka midkaa ee caalamka maanta jira lagala yahana waxaa ka mid ah waxa weeyaan yani muwaalaadka ka dhexeeya dadka muslimiinta ah iyo waxyaalaha ka dhexeeya gaalada sida ay tahay alwalaa walbaraa alwalaa walbaraa waa min muqtadayaati aliimaan waxyaalaha iimaanku keenayo oo kelimada tawxiidka ka waajibaya waana arrimaha adduunka lagala ayay maanta ilaa man raxima rabbuka mooyaane oo aan dadka adduunka jooga hurdada uga kicinba maba lagu baraarugsanaa ilaa wax yaroo rabbi unaxariista waa laga yaaba marka cadowgayga iyo cadowgiina awliyaha ka dhiganin oo alla yidhi aayaddaas ayada ah oo suuratlmumtaxina awalkeeda ah qiso waxaa la xiriirta uu soo saaray muslim kitaabkiisa saxiixa ah meelo kalena ku qoran oo ku saabsan ninka la yidhaha xaadim ibnu abi baltaca warqadii uu qori jiray reer maka meeshaa waxaa ku jirta masaa'il aada u khatar ah oo ku saabsan gaalada yaa loo shaqayn karaa shaqadee loo qaban karaa shaqadeebaa mamnuuca shaqo gaala leedoo islaamka lagu dulaynayo maalin haddaan qabto ma ku gaaloobayaa haddii aan xallishay haddaanan xallilan ma lay kala saarayaa oo ka mid ahayd su-aalaha aan ka jawaabnay qaarkood hadda ka hor masalada ayadaa waxaan doonayaa aqwaasha ku jirta inaan akriyo haddii rabbi qadaro laakiin dib ayaan ka akrinayaa marka aan ka aan dhammeeyo muxaadarada maxaa yeele waa mas'ale u baahan bal dad badan inay maqlaan shaqooyinka loo qaban karo nimankaa iyo inta shaqoo gaalo loo qabto muslimiintu intay u qaydiyeen shaqo inta gaalo loo qabto ama lala qaban karayo inta loo qaydiyey waxay islaamka hore uga yidhaahdeen kolka rabbi waxau nagu yidhi cadowgayga iyo cadowgiina awliyaha ka dhiganina ninka awliye ka dhigta ha ogaado inuusan khayr lahayn waayo allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallow qawman qadiba allahu calayhim qad ya'isuu min alaakhira kamaa ya'isa alkufaaru min asxaabi alqubuur war u fiirsada dadka iimaanka le sida loola hadlayo dadkaa gaalada ah oo rabbi dushooda u carooday oo khayrka iyo wanaagga iyo aakhiradaba aan rijo ka qabin ya dadkaas in weli laga dhigtoo lasoo dhaweeyo talo loo dhiibto ilahay waa diiday subxaana wa tacaala waxyaalaha cajiibka badan waxaa ka mid a oo ka sugan dadka islaamka ah oo salafka ah aayadda la yidhaha yaa ayuha aladiina aamanuu suuratu aal cimraan laa tattakhiduu bidaanata min duunikum markay culimmadu fasirayaan waxay soo naqliyaan aqwaaliyaa badan oo gobol cumar loo nisbeeye gobolla rijaal kale cumar waxau diiday qofku inuu samaysto qoray gaal ah waxuuna yidhi qoray gaala haddaad samaysatid waxaad ka dhigatay bidaana waday hoosaad sirtaadou qoraa warqadaha wax kuugu qoran yihiinna meel buu kuu dhigaa buu yidhi laazim inuu bidaano ku yaha buu odhanaya ilaa ay dhacday rijaal saxaabada ka mid a inay qoraay rag qoraayaala ay wateen oo yidhi soo gala masaajidka soo geliya markaasuu yidhi ma soo geli karo janaabo miyuu qabaa buu yidhi maya waa nasraani aad buu cumar uga carooday arrimahaas oo kale aadna waa u diidey maxaa yeelay ninka qoraalkiisa iyo sirtiisa ninka u dhiibta buu yidhi bidaanow ka dhigtay dadka muslimiinta waxyaalaha markay bidaanada ka sheekaynayaan ay mawduucan uga hadlaan waa waxyaale aada u yaab badan iyo maanta dadka joogaa saysanba u garanayn bidaanada waxaad maqlaysaa gaal saaxiibkeeya gaal aan isku fiican nahay waa laga yaabaa qofka maado adduunya inay idinka dhaxaydo laakiin sirtaada iyo qoraalkaaga iyo waxyaalo badan waa inaad ka ilaalisaa saasaa la doonayaa laakiin marka warqad walba iyo sir walba ad isaga u sheegatid muslimiin haddaad ishaysadaan isagaad uhoostegin ood leedahay saas way muslimiintu iga qabo isagaa garab ku ah wax walbaba arrintaa ayada arrin khatara weeye ikhwaanii rabbi ha laga boqo oo dad ilaahay hala noqdo oo nimankaa gaaladaa cadow alle ileeyihin aan u garanno munaafiqiinta markuu alle ka sheekaynaya muxuu yidhi bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima munaafiqiinta waxaad ugu bishaaraysaa cadaab jirka xanuujiya inay leeyihiin yeeyihiin munaafiqiinta la sheegayaa waa qolade yaase loola jeedaa aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin haye u fiirso munaafiqiintu waa kuwe aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin waa kuwa gaalada ka dhiganaya awliya nusara saaxiibo gargaarayaal muslimiinta ka sukay waxau rabbi yidhi an yabtaquuna cindahum alciza fa ina alcizata lilahi jamiica warma waxay ka doonayaan oy ka dalbayaan oy uga baahan yihiin cizi iyo sharaf ciziga allah iskale allah laga doontaa subxaana wa tacaala hadal aada u khatara weeye waxaadna moodaa inaanba la ogeyn mawduuca isaga ah munaafiqiinta tilmaanta ugu horrayso alla ku caayasaa weeye inay gaalada awliye u yihiin wax kastana ay ayagu ugu kalsoon yihiin islaamkana xagga layska dhigay arrintaasu arrin halisa weeye ee rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala allah waxau qur-aanka ku yidhi markau mu'miniinta iyo gaalada kala saarayey marka waxyaalo badan laga soo hadlo waxau yidhi dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum wax kastoo wanaaga waxaa lagu gaaraa gaaladana loo duleeyey oy ku timid inuu alle u yahay mu'miniinta ilaaliye iyo gargaare gaaladuna ilaaliye aysan lahayn iyo gargaara midnaba maanta gaaladu gargaaraha ay leeyihiin waa dadka islaamka sheeganayey waxaa dhaqaalaha ku bixiya waa islaamka dadkii sheeganayey quwaad alimrikiya asaydaaniya iyo xulafaa'uhum yaa taakuleeya yaa lacagta ku bixiya yaa garabka siiyo amaana waa dad islaam lagu wado oo laleeya diin bay leeyihiin rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala meesha la gaaray gaalo in la kaalmayso waa meel khatara allana wuxuu qur-aanka ku yidhi yaa ayuha annabiyu shaahid ilkufaara waalmunaafiqiin waqlud calayhim nebiyow waxaad la dagaalantaa gaalada iyo munaafiqiinta oo ku adkow baa la yidhi falaa tudici alkaafiriin wajaahidhum bihi jihaadan kabiira rasuulka sida lagu odhanaya arag maantana waxay taagan tahay war adeeca war u jiracsanaada war u dabacsanaada war niman kuwa niman wanaagsane soo dhaweeya noolaan maydaan haddaanan ayuga dabanahlayne saasay taagan tahay rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala axadka muslimkaa ha ogaado allah subxaanahu wa tacaala rasuul bau soo diray sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka lagu soo dejiyey kitaab liyakuuna addiinu kulluhu lilah si ou diinka oo dhan alla ugu sugnaado ayaa diinka alla yani rasuulka kitaab loogu soo dejiyey jacaylka iyo yani iyo xubbiga allah baa iskale oo la jeclaadaa owliyadiisa iskale waxaa loo caroodaa cadowga alle waxaa la kahdaa cadowga alle waxaa la ihaanaysaa cadowga alle oo gaalada ah waxaa la karaameeyaa oo la sharifaa oo la soo dhaweeyaa owliyada alle oo mu'miniinta loola jeedo macnaha meesha yaallaa sidaa weeye sawaabka iyo abaalmarinta yaa iskale owliyada alle ciqaabka iyo iriiriga yaa iskale cadowga alle dulliga iyo xumaanta yaa iskale cadowga alle ciziga iyo sharafta yaa iskale awliyada alle way kala saaran yihiin dadku waxba isuguma darsanaan sidaas bayna xaaladdu ku soconaysaa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir maalin horaa la qaybiyo la kala saaro o la yidhi ordaha kala socda waa la kala maray sidaa loo kala maray in loo kala maraa la doonayaa dadka muslimiinta markii saa la la baray waxaa laga doonayaa meelaha ay xumaatada gaaladu ku hayaan ama diinta ilaahay wax looga sheegayo ama dadka khayrka daran ay isugu tageen haddaysan wax ka qaban karin inaysan wax ka fadhiisan waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina fa acrid canhum xataa yakuuduu fii xadiisin kayri u fiirsa hadalka allah markaad aragtaan dadka aad aragtid dadka aayaadkeenna dabaalanaya oo diinta wax ka sheegaya isaga jeeso ka tag ilaa ay sheeko kala dhex gelayaan shaydaan haddou ku halmaansiiyo wa imaa yusiyanaka shaydaan falaa taqud bacda dikraa maca alqawmi adaalimiin markaad xasuusatid ka gadaal dad daalimiina ha la fadhiisanin markaad xasuusatid ka gadaal dad daalimiina ha la fadhiisanin dad mujrimiina ha soo dhowaynin saasoo alla yidhi subxaana wa tacaala culammadu isla aayaddaa waxay u daliishadaan axadka bidcada u adeegaya ee mubtadica ah ee bidcadiisa dadka ugu yeeraya maxaa yeele dadka mubtadicada waa qaybsamaan qofaan bidcada ou la yimid mid lagu gaaloobayo aysan ahayn dadkan aan ugu yeerayn isagu haba qabo hadduu doono laakiin haddii bidcada lagu gaaloobayo ama yaan lagu gaaloobayn haddii la doonay ou dadka ugu yeerayo qofku arrintiisi waa ka bedelmada arrimaha kale axadka mubtadica oo bidcadiisa dadka ugu yeeraya waxay leeyihin muslimiintu salafku ohan jireen in badan ha la fadhiisanin ha ku gadaal dukanin ha salaamin ha guursanin hana ka guursanin ha xariirinin hana soo dhowaynin waxa ku darsanin hana jeclaanin isaga durub ilaa waxa ka soo baxayaa waa aayaadka alla dacnintiisa saacaddaad aragtid be waa qofka bidcadiisa dadka ugu yeeraya ama qofka bidcadiisu ay diin la-aanta tahay sida dadka qaba qur-aanku waa makhluuq sida dadka qaba oo kale yani markay ka sheekaynayaan waxyaalaha qaarkood sifaadka alle ma jiraan ilaahay muuse lama hadlin ilaahay ibraahim khaliil kama dhigan waxa ay jahmiyadu qabto oo kale arrimaha noocaasa dadka ku sugan bidcadoodu waa mid lagu gaaloobayo ayagu waaba laysaga tegin marka hore iyo waxa raafidiye iyo shiicada qaarkeed qabaan oo ah cali baa saxaabka ka sarreeya oo soo degan doono iyo waxba xagga ka soo dhici doono sheekooyinkaa dadka qaba iyaga kumaba jiraan ninkaanu bidcadiisa dadka ugu yeeraya laakiin bidcada ou la yimid mid lagu gaaloobaya ma ahan waxaa lagu leeyahay ha la fadhiisanin ha ku gadaal dukanin waxay kaloo muslimiintu isla ogol yihiin khaasatan muxadisiinta markhaatigiisa inaan la aqbalayn xadiisna aan laga wari karin bacdanbaa uu bidcadiisa dadka ugu yeerayo waxuu kugu yeerayaa wax baktiyo waxba ka jirin nin baa kuu imaanayo waxuu kugu odhanaya salaadaha waa lagaa ridin sida dadka qaar waxay dadka u akriyaan dad baa soo tegaya mubtadicada ka mid ah masaajid bay ka hadleen oo waxuu kugu odhanayaa bisha ramadaanka maalin jimca oo ugu dambaysa masaajid weyn oo jimco lagu dukado afar ragcoo salaada ku duko weligaa haddaad doonto ha cibaadaysanin weligaa haddaad doonto khayr ha samaynin ramadaankaana soon afartaa ragcana jimcada ramadaanka ugu dambaysa duko lixdan sano dembi aada gashaa laguu dhaafayaa haddaadan lixdan sano soo dembaabinna aabbaha iyo hooyadaabaa loo dhaafaaya islaantaada haddii dembi intaas leeg aadan adugu waxba gelinna ehelkaaga haweenkaaga iyo waalidkaagaa dembigooda laga dhaafayaa ee adigu weligaa haddaadan khayr samayn bil ramadaanna soon jibca ugu dambaydana afar ragca duko ninka noocaasa markhaatigiisa lama aqbalayo gadaalkiisa laguma dukanayo laga guursan maayo guurba ma galo waxyaalahaas oo kale waxa uu yahay malaha qofka noocaasa mana lagu darsan karo inan oo lama dhihi karo gabar baa la siin karaa waayo waad ujeedaa waxuu dadka ugu yeeraya waxay yihiin iyo waxa noocaa lamidka ah ashyaada sidaas oo kalea dadku waa inay rabbi ka baqaan subxaana wa tacaala waxaa sidaa loo yeelayaabay culummadu dhihi jireen cuquubatan lahum xataa yantahuu waxaan loogu gadaal dukanayn oon looga guursanayn oon loo soo dhawaynayn oon loo salaamayn oon markhaati looga yeelin waa lagu ciqaabayaa ilaa ay qaladkay ku jiraan ka haraan cuquubatan lahum baa looga dhigaya ilaa ay qaladka ka haraan saas ayaa loola jeedaabay muslimiintu dhihi jireen halkaa waxaan uga gudubnay masaladaa ku saabsan yacni mu'miniintu inay isxariiriyaan iyo gaalada in la gooyo waxaan usoo gudbaynaa qaybta kale oo ah diinta islaamka in la fahmo oo la bartaa inay lagama maarmaan tahay fiqiga islaamiga ah oo ah kitaabka rabbi iyo sunnada nabiga ee saxiixa sala allahu calayh wasalam in la barto oo lagu dhaqmo oo muslimiintu waxay ka yidhaahdeen la ogaado arrin waajiba weeye axad walbaoo muslima ayay waajib ku tahay maxaa yeelay fiqigu waa laazim axadka muslimkaa fii kulli alcibaadaat cibaado kastood samaynayso inaad cilmigeeda leedahay waajib bay kugu tahay haddaadan cilmigeeda lahayn lagaama yeelayo waxaana u daliila fiqigu in la gartaa inay lagama maarmaan tahay xadiidkau rasuulku ku yidhi saxiixa ah man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin axadka khayr lala doono diintaa la garansiiyaa barashadeedaa lagu arsuqaa fiqiga runtaa waxaa la yidhaah caqiide saxiixa in alla kugu arsuqo camalkaagu waxuu ku ansixi lahay alla ku baro ood xumaantao dhan isaga tegtid saas ayaa la yidhaahdaa haddaadan sidaa yeelinna waxaad haysaa ma jiraan midda kale qofku hadduu yidhaha jaahilnimadaa la ku caabudayaa isagaa yaqaan meeshuu cibaadada geysanayo jahliga waxaa loogu cudraa laba qolo say culammadu isla ogol yihiin iyadoo warar kaloo badanna la sheegayo axadka diinta maanta soo galay oo markaa mar ku dhow soo islaamay waa loogu cudurdaaraya ilaa wax ka baranayo ama oo wakti uu wax ka baran kale ka joogayo misaalan waxaa kaloo loo cudurdaaraa baa la yidhi meel aan diinta laga oqoon dadka ku soo barbaaray oon islaam wax yaqaanaa joogin waa loo cudurdaaraa islaam way ahaayeen oo way ku dhasheen laakiin meeshay joogeen wax diin ka yaqaanay ma jiraan xaraf diina lagama oqoon dadkaas noocaasana waa loo cudurdaaraa culammadu sidaa ayay odhanayaan marka masaa'ilka in badan oo ka mida dadka looguma cudurdaaro kale salaada qofka ka jaahilkaa looguma cudurdaaro iyo ilaahay garashadiisa iyo waxyaalaha la xidhiiro arkaanta islaamka ka mid a ibaa masaa'ilka qarqarsoon oo aan dadka caamada ama aan aada diinta u oqonaysan aada u ogaan karin dhibaato ma lahan waxyaalaha laakiin daruuriga ah oo qofka aan diintiisa saacadna ka maarmayn jaahil baan kahay lagaa yeeli maayo axadka jaahilkaana camal laga yeeli maayo oon masaladaa garaysa ugu dhaqmi lahaa waxaana ku tusinaya xadiidka saxiixa ah oo ku sugan kutubulaxaadiid agarkooda oo dhan ninka ninkii salaadiisa xumeeye markuu dukaday nabigu waxau ku yidhi farji fasalli fa inaka lam tusalli laabee soo duka ma aadan dukane jaahil baad aheedoo waa laga aqbalay ma dhihin wax aad dukatay ma jiraan orod soo dukow nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wax lagaa yeelay ma jiraan iyo waxaad dukatay midnaba saddex jeer baa layska daba celiyey sidaa oo kale waxaa qoray bukhaari ama nasaa-ina ay qoreen axadka axad salaada qaldaya inin saxaabiyo inuu arkay riwaayadaha qaarkoodna ay leeyihin nabiga arkay ee lagu yidhi ma saasaad u dukataa haa adoo saa u dukanaya haddaad ku dhimato diintii nabiga mid aan hayn baad ku dhimataa lagu yidhi haye waa xadiis saxiixa haye diintii nabiga lala soo diray mid aan hayn baad ku dhimataa lagu odhanaya waxyaalaha noocaasa ma jiraan axad baad maqlaysaa waxaad arkaysaa mararka qaarkood oon hadda ka hor la kulmay nin weyn oo laygu yidhi waa nin culamaa diinta ayou yaqaanaa waana laga dambeeyaa oo salaad la gaabinayo iyadoo safar lagu jiro salaada maqribka laba ragca ka dukaday ragcadii saddexaadna yidhi ma ku jirto qasri miyaadan maqal baabu qasri miyaadan akrisan haye ninkaa diintau garanaya maxay tahay maxaase laga aqbalayaa salaada maqribka saddexdeeda lagama tegi karo ninka ka tagana ma laga aqbalayo salaadaha la gaabiyaa marka safarka la yahana waa duhurka iyo casriga iyo cishaha oo ilaahay labalaba ugu talagalay subaxa labadiisa iyo maqribka saddexdiisa ma laga kala tegi karo ninka ka tagana wax laga aqbalaya ma jiraan allahuma inuu yahay axad maanta diinta bilaabo gartay mooyaane weligay waan jooga meel diinta laga yaqaano culimo la joog baan ahay mana garanayo qofna kaa yeeli maysa arrintaa ayada ah ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala midda kale allah subxaana wa tacaala waxuu qur-aankiisa ku odhanayaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun war haddaanan adinku wax garanayn dadka ahlu cilmiga oo diinta yaqaan ordaha waraystoo ka soo barta waxaa loo baahan yahay amar buu alla ku bixiyey midda kale rasuulku waxa uu yidhi xadiid marka duruqdiisa la eega saxiixa oo saxiixuljaamic ku sugan dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim waa waajib cilmiga in la dalbaa qof kastoo muslima waajib bay ku tahay nin iyo naagna farqi ma lahan bal ka fiirsada xaaladdu intay sida ay tahay iyo sida annagu aan ka nahay diinta garashadeeda ama aan loogu diyaarayn in la barto rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala axadka diinta islaamka aan baran oo cibaadada uu la imaanayo waxay ku ansaxda iyo waxa ay ku buraysa aan garanayn meeshau raba ayuu geysan doonaa qof walba sidaa ha garto axadkaasu miyou la mid yahay qof indhoola ah oo diinta ka indhala oon garanayn qur-aanku inuu xaq yahay oo aan garanayn sunnadu inay xaq tahay oo aan garanayn wax kastoo adduun iyo aakhira loo baahan yahay in halkaa laga heli karayo miyay siman yihiin ma sina weeye mana isu dhowaa xaqiiqadu noocaa weeye dadku inay sidaa gartaan baa la doonayaa marka axad walboo muslima waxaa laga rabaa inuu rabbigii ka cabsado gartana in ay lagama maarmaan tahay barashada diinta islaamka axadkaan diinta baran camalka ansaxayaan la garanaynin war kitaabka iyo sunnada barashadooda ku dadaala cilmi aan aayaad qur-aan iyo xadiid nabi ahayn qayba ma lahan culammada islaamka aqwaashooda qadariya laakiin qowlka culammadu waktigeeba u qayma yeeshaa waa markaad aayadda iyo xadiidka meesha u daliishaa aad taqaanid dad baa waxay aaminsan yihin inaan qur-aanka iyo xadiidka jahli looga bixin dadkaasu muslimiin ma noqonayaan mana ahan axad ka aaminsan inaan qur-aanka iyo xadiidka jahli looga bixi karin waxau aaminsan yahay aaraa bani aadan in jahli looga baxo waxau si caddaana u beeniyey waradiitu la alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina waayo alla waxau yidhi diintiina iyo dhaqankiina mabdi'iina iyo noloshiina waan dhammaystiray wax alla wixii nicmo iyo raaxaa dushiinaan ku taam yeelay waxaanan dhaqankiina raalli uga noqday islaamka keliya haye marka dad baas idin soo taagaya waaweyn oo islaam lagu wado waxay kugu odhanayaan qur-aanka oo la barto tafsiirkiisa iyo bukhaari iyo muslim iyo sunan oo la akristo jahli looga bixin maayo maxaa jahli looga baxaa jahli kama baxaana dadka noocaasu haye waa muslimiin ba madiin bay leeyihiin cajiib weeye waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha bugyo iyo bujaynima haddaad akrisatid waa ka bixin jahliga yaaba inuu ku yidhaha madhabka ma taqaan madhabku waxuu qaba xataa ma yaqaanin halkaan u leeyahay bugyo iyo bujaynimi baa qaba war aayad qur-aan baa diidan maya anigu kitaab la yidhaha bugyaan haystaa oo magaciisa la yidhaha mas'ala haye afar kutub baa jirta oo madhabka aad looga qadariyo dadka mutaakhiriinta ah oo waxaa ku qoranna imaamu shaafici uusan dhowr kelima ku lahayn raximahullah waa bugye bujaynami bikri iyo baajuuri afartaa kutub oo ba'da ka bilaabatay niman garanay qaalimo noqon karo naag ma mahri karo baadiye kuma dhaqmi karo waxna ma qaban karo diinna ma yaqaan saasay kugu ornayeen culimmadeennii haye haddaan qur-aanka ilaahay lafdan wa macnan u garanayo jaahil baa tahay haddaadan kuwaa garanayn waxaa ku qoran ma taqaanaa baajuuriga waxaa ku qoran meelaha qaarkood masaa'ilka cajiibkaa ka mid ah oo wax loo baahan yahay iyo waxay ahayd ta aan la garanayn nin baa naag jameecayo isagoo jameecayo isaga dhan oo farjiga ka wada gala nin dhamaa naa galay qulays ma ku waajibayaa culammadaa ku googay calalaysata haye naag farjigeed adiga dhan waa ku qaadaa saa la yidhi say ku dhici karta way dhacdayo gabar baa la arkay farjigeedu tilaabisu jiro war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala war xaaladaasu ma ahan cilmi lagu mashquulo ee aayaadka allaha la barto dadka muslimiintaana waxayse orayaan loo nisbaynin oo aan diin noqonaynin marka cilmiga barashadiisu waa arrin aan laga maarmayn marnaba fakihina waxaa la yidhaha qofka diinta gartay waa qofka adduunka ku saahiday oo aakhirada jarinaya oo diintiisa dhab u garanaya oo cibaadada alla daa'imaya oo xalaal miidhashada ku dadaalaya oo xaqa waxau garanaya caddaynaya kaas ayaa la yidhahdaa faqiih axadka la rabo faqiih in la yidhaha waa qofka zaahid fi dunyaa raaqib fi laakhira albasiiru calaa diini almudaawimu calaa cibaadati rabbi rabbi daacadiisa ayuu aada u daa'imayaa haye axad aan intaa kulansan iyo inaha la xidhiidha ma noqon karayo faqiih mana la odhan karayo diin bau yaqaanaa waxbau gacanta ku hayaa rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacala oo xagga dhab ha loo ilaaliyo axadka faqiiha waxaa lagu yaqaan waa xalaal miidhasho badan yahay dadka nasabkooda iyo sharaftooda wax kama sheego kuma dhaco bani aadamkee wau iska nabadgeliyaa taasaa lagu garanayaa markau diinta yaqaano marka ikhwaani cilmiga in la dalbaa waa waajib waa fardu cayn cilmiga aan ka hadlaynaa waa kan alle lagu caabudo axadka muslimkaa culunta maadiga ah ama ha noqoto dhakhtarnimo ama ha noqoto qayb kale inuu bartaa waa looga baahan yahay waktigeesaa laga doonayaa inuu barto waxa rabbi ka xarimay iyo waxa rabbi ku waajibiyey kolka uu kala barto xaraf diineed isagoon garanayn wixii alla ku lahayna aan waxba ka oqoon shan iyo toban sano waxau ku bixinayaa inuu soo barto culun aan la garanayn iyo ayax la dagaalan haye ayaxaan la dagaalamayo nabaadguurkaan la dagaalamayy dhirtaan soo baranayay intay saxandhiijiyo waxau moodaa adduunka ina ugu qayboba soo weesajooda ma yaqaan sow isaqaata ma yaqaan markaasaa laleeyahy intaasoo sanow jaamacad ku maqnaa haye waxaan meesha ku haydaa waa maxe dadka muslimiinta ah waa inay gaalada uga dheereeyaan culunta maadiga ah oy ayagu baynadiyo noqdaan oy ayagu adiba noqdaan oy ayagu injiyeera noqdaan oy ayagu noqdaan culunta sayniska qaybaheeda dhan kuwa yaqaana haye laakiin waa goorma waxa ilaahay u soo dejiyey oo diinta oo waxaan ka warramaya waa markay yaqaaniin taasaa lagaa doonaya waa markaad garanaysa waxaa diintaanu tahay maxaa lagaa rabaa culuntan ayadaasi diinta islaamka xaggay uga jirtaa imise cilmimaa loo ogolaya qofku inuu barto kala garo markaas ka gadaal baa lagaa doonaya inaad maadi tiri waan baranaya haye cimrigaagii wau dhammaaday waxaana laga yaabaa inuu ku dhammaaday tacliin adigoon weli garanayn wax aad ku soonto wax aad ku xajido iyo meel aad diinta alla ka bilowdid xaraf walbaana uu kaa qaldan yahay markaasuu kuleeyahay jaamic baan hayo waxyaalo badan baan qaban karaa maxuu qabanayaa qofka noocaasa waxau islaam u qabanayaa waa maxe qadiyadda noocaasa dhibaatada ay noo keenta kaalay arka dadka culunta maadiga aada u yaqaan ee bartee islaamka inay ka mid yihiin lagu wado waa dadka hogaamiya orobada oo gaalada wada waa dadka dadka ku tirtirsiiya dhaqanka reer galbeedka waxaana inaan loo baahnayn haqaafaan leenahay waxbaan garanaynaa saasay la taagan yihiin markaaba waxau ku qancinayaa dadkiisa wax kaloo lagu noolaan karo adduunkan maanta ka jira maba lahanba waxa weeyaan cadaala haddii la rabo gaaladaa ka shaqaysay dhaqaala haddii la rabo gaaladaa ka shaqaysay haye haddii la rabo technologia gaaladaa ka shaqaysay haddii la rabo sinaan iyo sharaf gaaladaa ka shaqaysay wax walba gaaladaasu way nidaamisay saasuu ku leeyahay markaasuu dadkii oo dhan waxau ku qancinayaa inay sidaa tahay dadkiina waxay leeyihin waa runti imise wax ka beranay ma taqaan ninkan jaamici weeyaane haye jaamicigiisa waa maxaa waa nin jaamiciya oo wax jahanabo lagu ta lagu taga mooyaane alla jaliila wax lagu raalli garay aan waxba ka garanayn waana jaamici haye saas bay xaaladiisu tahay wax u kaogyahan aan la garanayn rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dadka islaamka sheeganaya ee maanta jiraana ordayaan tii ilaahay oo kitaabka qur-aanka ahaa oo tiknolojiye adduunya iyo mid aakhire lagu gaari ay waxba kama garanayaan meel ay ku fiican yihiin maanta dadka islaamka lagu sheegaya ma lahan maxaa yeelay madda-a rabbi ugu talagalay markay ka tageen ayaa alle adduunka ku duleeyey subxaana wa tacaala xaqiiqadu noocaas weeye markaan ka soo gudubna masalada ayada ah jihaadka waxaa loo jideeyey arrimo dhowr ah arrinta ugu horreeya jihaadka loo jideeye waxa weeye in la baabi'iyo ayaa la doonayaa diinta islaamka in lagu nashriyo caalamka xawaajista iyo tiirarka hor taagan si loo baabi'iyo arrimahaas ayaa jihaadka loo jideeyey waa arrinta ugu horraysa waataw alla yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah dagaalama ilaa adduunka shirki laga waayo iyo wax diinta hor taagan diinta oo dhanna ay alla kaliya uga sugnaanayso arrinta ugu horraysa weeye oo la isweydiinayaa noocaa weeye marka arag waxaa loogu talagalaa lagu yidhi waxyaalaha mawaanicda oo dadka in loogu yeelo kelimatu tawxiid amay koonka ka dhaqan gasho hor taagan in la baabiyaa la doonayay saasaa loo jideeyey arrinta labaad oo loo jideeye waxa weeye dulmiga in laga hor tago xaqa in la sugo oo xaqa la sugo fasaadka caalamka ku fidayana in lays hortaago waayo alla waxau yidhi walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alard haddaysan jiri lahayn dadka qaarkood inuu alla qaarka kale ku reebo oon ummadda laysku sallidi lahayn lafasadat alard walaakina allah duu fadlin cala alcaalamiin subxaana wa tacaala haye marka dadka hadday wax qabtaan waxqabadkooda ou qiimaha leeyahay waa dadka islaamka u diriraya walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacdin khalaas lafasadat alardu xaqiiqadu sidaa weeye haddaan ilaahay ummada ku sallidi lahayn madaxdu maxay nagu dhihi lahaayeen ilaahyaanu nahay hanala caabudo hanaloo sujuudo laakiin allah subxaanahu wa tacaala nin kastoo madaxa liliijiyo kor isu qaada madaxa wax ka garaacaa loo keenaa meelow rababaa ka yimaadeen waata marka laga hadlayo yuhuudda la yidhaahdaa alla waxau yidhi wain cudtum cudnaa markaad fasaad u laabataanba waan idiin laabanaynaa ilaahay waxyaalaha uu ku sallida waxaa ka mid a gaalo inuu gacanta u geliy sida hegleyn oo kale waa lagu salliday waa la tirtiray hadda wa in cudtum cudnaa bay taagan tahay markaad caalamka qalqalisaanba waa laydin qalqalinayaa falilaahi alxamdu hadda way soo dhowdahay waa aad bayna qarka u saaran tahay waxyaalaha lagu garanayo inay nimankaasu baaba'ayaanna waxaa ka mid ah oo nusuusta saxiixa laga faa'iidaysanayo rasuulku waxau yidhi baytulmaqdes baa lagu dhammay doonaa agaheeda maxaa yeelay geed walboy galaan waa sheegin waxaa qari doona geed ku yaalla macnaha amaakinta baytulmaqdes agiisa oo qarqad la yidhaahdo oo min shajar yuhuud ka mid a geedkii isaga ay way tallaalaan makaankii isaga ay way isugu tageen adduunkoo dhan way ka soo baxeen cirka way isu qaadeenoo waxay yidhahdeen ilaahyada dhaqaalaha ilaahyada tacliinta ilaahyada siyaasadda ayaanu nahay waxaa ku soo socda sug sanadooyinka soo socda jeish ilaahay baa imaan doono jeish carbeed oo qawmiye iyo wadaniye aaminsan aan ahayn halkaasna way ku tirtirmi doonaan waxay rabaan ha noqoto ibnu sacuud ha gato haddau rabo boqor ha gateen hadday doonaan ha la yidhaahdo waxa weeyaan maalin hore waxay rabtaa arrintu ha noqoto rasuulkii allah ballan qaada in nimankaan la gumaadi doono gumaadkuna waa soo dhow yahay xaqiiqadu noocaas weeye arrinta kale jihaadka loogu talagalay waxa weeye in la baabi'iyo oo la tirtiro kayaanka iyo awoodda ay gaaladu leeyihiin iyo cisiga muslimiinta in la muujiyo iyo dadka mustadcafiinta in loo gargaaro wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili illah wlmustadcafiina min alrijaali wاnnisa wlwildaani aladiina yaquuluun rabbana akhrijna min hadi alqaryati daalim ba waa la yidhi subxaana wa tacaala war maxaa idinku dhacay oo lahaantiina aadnan dariiqa alle ugu dagaalamayn oodnan dadka mustadcafiinta wax ugu qabanayn waxaa loogu talagelay cizi iyo sharaf in la si loo yeelo dadka la daciiftanayo laga soo saaro meesha lagu haysto kuwaasoo odhanaya rabbana akhrijna minha min hadi alqaryati adaalima ilaahu qaryadan daalimadaa naga saar qaryadan daalimadaa naga saar maanta qaryo kastoo adduunka ka jirta waxay taagan tahay in la yidhaha ilahu qaryadan daalimadaa naga saar lama garanayo qaryada la odhanayo qaryo hebelaa noqotay midaan daalimad ahayn waxaa ka soo socda aad looma garanayo aasiya barigeeda rabbi ayaa yaqaan subxaana wa tacaala waxaa kaloo loogu talagalay waxa weeye in la dulleeyo cadowga allah in la cabsi geliyo in baaskooda iyo shiddadooda la yska reebo waayo allah waxau yidhi qaatilu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allaha warasuulah walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaab xataa yucdu ljizya can yadin wahum saakiruun la dagaalama kuwaan allah iyo aakhiro rumaysnayn oo waxa rabbi xarrimay aan xarrimayn oo araadisha ah oo kitaabka kuwii la siiyey ka mid ah ilaa ay jisyo bixiyaan ayagoo daliilin ah heerka in la gaadhsiiyo cadowga alle inay dulloobaan baa la doonayaa muslimiintuna ay sharaf iyo qiimo yeeshaan waxaa kaloo loogu talagelay dagaalka isaga ah oo loo jideeyey in dadka mu'miniinta la kala saafi gareeyo oo gaalada la tirtiro oo ilaahay dad shuhadaa ka doorto in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mihlah wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waliyaclama allahu aladiina aamanuu minkum wayattakhida minkum shuhadaa wallahu laa yuxibu adaalimiin maxaa kaloo loo yeelay waliyumaxisa allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin war haddii adinka dhibini soo gaara islaam ow oo laydin dhaawaco rag laydinka laayay nimankana saasoo kalea ku dhacday haddii dagaalkii uxud rag idinkaga leeday beder bay ku dhammaadeen oo la qafaashay maalmahana alle ayaa saas dadka dhexdiisa ugu bedelaya waxaana loogu talagalay inuu rabbi dadka u muujiyo kuwiina iimaanka runtaale iyo munaafiqiinta ilaa dagaalka waa lagu kala caddaadaa haye iyo in ilaahay shuhado dhexdiina ka samaysto mu'miniinta in la kala saaro gaalada in la tirtiro sidaas ayaa jihaadka loo jideeyey xigmada ku jirta noocaa weeye waa inay muslimiintu sidaa gartaan arrinta kale waxa weeyaan oo ugu dambaysa oo jihaadka loo jideeya waa tamkiin waa dadka muslimiinta in koonka la makaniyo oo ay salaada ku hagaajiyaan oy sakada bixiyaan oy macruufka amraan oy munkarka reebaan xiribta wanaagsanna waxaa iskala dadka alla ka cabsada xaqiiqadu sidaa weeye marka jihaadku waa cibaado aan laga maarmayn oo cibaadooyinka ka mid ah markuu rabbi ka hadlaya waxau yidhi waqaatiluu fii sabiili illah walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin dariiqa alla ku dagaalama ha xadgudbinina xadgudubka maxaa ka mid ah kufsiga dhaca boobka iyo waxaan diintu kuu fasixin oo dhan dad baa laga yaabaa inay yidhahdeen waan dagaalamaynaa wax alla waxay rabaan bay samaynayaan jihaadna way ku jiraan ha xadgudbinina oo intaad diin alle u dagaalamaydan diinta wax wax u dhibaya adinku ha ku samaynina dagaalka gudihiisa salaad ha layicinina khamre ha ku cabinina ha ku sinaysanina adinku ha iskhilaafinina dadka aad la diriraysaan ha ku xadgudbinina axadka aad la diriraysa boqol qofood haddaw kaa dilo haddaw tawxiidka ku dhawaaqo ood gaalnimo ula diriraysay birta ka day oo soo dhaweey waa walaalkaa ah sidaa weeye xadgudubka iska ilaaliya macnuun waxaa weeye ummadu goormay guulaysataa waa markii alla ka cabsato maxaa alle ugu baabi'iyey dadka aan luqadooda ku hadlayno dagaalkii ay ku sameeyeen gobollada reeraha dariska laca oo loo yaqaano ethoobiya iyo waxa lamidkaa maxaa alle ugu baabi'iyey ilaa way guulaysteene ma taqaanaa saddex ficil oo dadka ku kaca ilaahay oo duleeyay ku kaceen waa ficilka koowaada waa ciidan wada sinaysanaya haye ma waxay kula tahay ciidan sinaysaa inay guulaystaan laha waa midda labaade inaysan u aaba yeelin xurmo islaam xurmo diineed iyo xaq bani aadam oo dhan midnaba wax alla waxay arkaan ay ku tuntaan waa arrin lagu dilloobo haye markaasaa markay bartamaha iyo meeshay ugu fiicnan marayso baa ilaahay garabkooda ka baxay subxaanah wa tacaala waxa la yidhaha qabtay iyo geey iyo ka dhac iyo xagga yeel arrinta kale maxay ahayd waxay is yidhaahdeen adduunka libaxyaad ka tihiin ilaahiyay ismoodeen xooggeenna iyo tabarteenna iyo quwadeenna iyo jayskeenna furtay weligaa jaysaysku hay niman baa ismooday kaa cibaado badnaa inay xoog leeyihiin marka alla waxau yidhi idcajabadkum kasratukum falan tugni cankum shay-a maalintaad saxaabo istiraayeen waad badantiin laba iyo toban kun askari baa tihiin waxay idinku tartama jiraan ilahay garabkiinu ka baxay in yar haddaad istiraa wallahi waad fiicantiin tababarkiina iyo dagaalkiina iyo kida khalaasaa dhamaatay halkaasa ilahay ku tirtiray subxaana wa tacaala jihaad baa lagu jiraa hala taageero xaggay jihaadku joogaan waa jihaad balaayo kugu qaaday oo kii ku dhintana uusan diin layn kii kalena wax og yaal carabi oo haween lagu kabsado xoolo lagu bililiqayso waa taa bililiqadii laga qaaday lagu dhisay gobollo waqooyi ilaahay waa gubay bililiqadii laga qaaday waa ta koonfur lagu dhisay ilaahay waa gubay bililiqadii hadday halka soo gaarto ayaduna waxa ku soo socda hala eego ilahay ha laga boqo subxaana wa tacaala xaqiiqadu waxa weeye tanag yani hal tanag oo meel laga xoogay oo xuquuq bani aadana meesha lagu dhiso ama la geeyo ilaahay waa gubaa maalin ou gubayaba badan buu qaadaa lasaas subxaana wa tacaala mana dhici karto laakiin ogow in allaha la yumli lidaalim shaydaanka maalmaa loo sugaa maanta la qabtana dib looma sii deeyo midda kale xoolaha bani aadamka xaqdarrada ah meel ay galaan ma nabadgeliyana ammaanna lagama helo ilaahay waa ku gubaan marka dad badan way guba doonaan maalin way gubtaanba rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala rasuulku waxau yidhi waxa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay ka tawxiidsanayaan oy salaada ka hagaajinayaan oy sakada ka bixinayaan waata adila saxiixa sidaa ku soo aroortay hadday tawxiidsadaan oy salaada duka waayaan waa lala dirirayaa hadday tawxiidsadaan oy salaada dukadaan oy sakada bixi waayaan waa lala dirirayaa saddexdaa markay fuliyaan waa la nabadgelinayaa ilaa ay qof islaama dilayaan ama ay xadgudub kala la imaanayaan macnuhu sidaa weeye axad walbo islaama arrinka ha garto midda kale rasuulka markau ammaan u soo jeedinayey dadka diinta difaacaya waxau ku yidhi laqiyaamu rajulin fi safi fii sabiili illahi saaca afdalu min cibaadati sittiina sana axad muslim ah oo dariiqa alle saf ku dagaalamaya hal saac taagnaa lixdan daqiiqo ama wax ka yar waxau ka fadli badan yahay lixdan sano cibaado la samaynayey xadiidkaas saxiixuljaamic buu ku sugan yahay albani wau saxiixiyey lixdan sano cibaado la samaynayey hal saac oo diin alle difaaceeda aada meel u taagneedaa ka fadli badan buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh maantana maxay taagan tahay intaas oo yani intaasoo saacadood qabyaalad u dagaalanto ayaa wax kasta kaaga khayr badan taasaa lagu bedeshay rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala waxau yidhi ninka la yidhaahdo ay culummadu yidhaahdeen mu'miniinta dhulkooda hadday joogaan dad mustadcafiina macnaa arda caalamka ka mida dad la daciifsadaa hadday ku sugan yihiin ama waktigaasba oy muslimiintu ducfi qabaan muslimiintu ha ku dhaqmeen aayadaha sabarka aayadaha saamaxidda aayadaha dulqaadashada in yar oo quwada hadday yeeshaan ha ku dhaqmeen aayadaha dagaalka oo ha isdifaaceen saasay muslimiintu odhanayaan maxaa yeelay qur-aanka qaybihiisa oo dhan maraaxishooda waa la marayaa waxaa laga yaabaa in maanta la maro maalin ay joogto alam tara ila aladiina qiila lahum kufu aydiyakum oo dadku ay gacmahooda reebtaan waayo aayaduhu waa macmuul ila alaana mansuukhna maahan laakiin maraaxil bay leeyihiin baro maraaxishooda aayad walba marxaladda iska leedahay waxau yidhi ibnu taymiya raximahullah cadow haddou cadow saa'ila haddou soo weeraro dadka oo diinta fasahaadinaya iyo adduunyada diinta iyo adduunyada fasahaadinaya oo wax walba ku cayaaraya shay iimaanka ka dambeeyaa ma jiro eh haddou diintaba u soo dhigtay in la iska difaacaa waa waajib ama ha sheegta islaamnimo sidii ciidamadii tataarku watay iyo kuwa maanta kuwa jooga ay wataan ama yow sheeganin haddau doono ha yidhaahdo diinba melihi waxau doono ha noqdo in la iska celiyaa waa waajib si kastoo la ysaga celi karaba ninka la yidhaha qurdubi waxau yidhi dadka muslimiintaa waxay odhanayaan axad walba oo ogaada muslimiinta duxfigooda ay cadowgooda iska celi la-yihiin meeshaa muslimiinta lagu soo weerarada ay suuragaltay inuu asagu tago waxna uu ka qabto uu dadkaa u gargaari karayo inuu baxow aadaa waajib bay ku tahay gacanna uu siiyo muslimiinta meeshaa lagu dhibayo waajib bay ku tahay waana inuu gacan siiyaa waxna la qabtaa sidaa oo kale waxay odhanayaan muslimiinta qaar kale hadday cadow soo hujuumo dadka muslimiintaa dushooda waxaa muslimiinta laga doonayaa inay iska difaacaan siday u kala dhow yihiin ayadoo laga bilaabayo maqsuudku ou yahay qolada lasoo weeraray qolada ku xigta qolada ku xigta ilaa marka dambe kulligood oo ku waajibo maxaa yeele waxay muslimiintu odhanayaan hal beled oo islaamku leeyahay haddii lasoo weeraro beledkaa muslimiinta oo dhan bau ka dhexeeya kuwa joogaa ha difaaceen hadday difaaci waayaanna caalamka inta joogta ha difaacdo hal magaaloon adduunka ku leenahay ma jirto wa xataa walaw kaana baytullahi alxaram kulligood waxaa haysta dad in laga qaadaa ay waajib noqotay waxay ila tahay marka wax dambe oo ay dadku sugaan inaysan jirin mooyaan inay yidhaahdiin waan u diyaar garoobaynaa saan isaga dhixinayn dadkaa xaaladdu inay sidaa noqoto mooyaane wax dambe oo haray ma jiraan dadka qaar baa waxaa laga yaaba inay dhahan jihaadaa waajibay maya dhul hebla la qabsaday caalamka meel islaam leeyahay oon gaala haysano ma jirto adduunka oo dhan adduunka oo dhan rijada ka soo socota lama yaqaan bakistan oo la yidhi diin baa lagu xukumin iyo suudan iyo amaakinta ay haystaan mujaahidiinta afghan laakiin caalamka kale oo dhan taaka kasta waxaa haysta kufri oo islaam leeyahay in laga qaadaa waa waajibtay iyadoo looga qaadayo hadba sida lagu qaadi karayo haddaba waa inaad ogaataa axadka muslimka ahow shay la waajibiyey oo diinta kamiduhu ma jiro ilaa ou jiro shuruud bau leeyahay shuruuddaas la-aanteedna uusan shaygu ansaxaynin si kastaba iyo aadaab la yska rabo axadka dadka doonaya inay jihaad galaan waxaa waajib ku ah jihaadku uu ku waajibaa waa wujuubu ljamaaca fi ljihaad jihaadku dad jameeciya ayuu doonayaa waa inay dadka muslimiinta ay midoobaan inay diintooda toosiyaan u midoobaan khilaafaadka ka dhaxeeya waa inay tuuraan xoog iyo xoolo waa inay meel isugu keenaan waayo allah muxuu yidhi ina aladiina yuibu ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fi sabiili fi sabiili safa kaanahum bunyaanu marsuul waxau alla jecel yahay waa kuwa dariiqa ku dagaalamaya sida dhismahoo kale ayagoo isugu dhegan waan iskhilaafsannahay axsaab baanu nahay gurub hebel iyo gurub hebel iyo gurub hebel intaasoo islaam doonaysaa nahay ma midoobayno khilaa hal qaa'id ma samaysanayno hal yani bayca ma gelayno waxaan doonayna inaan diin wax u qabano jihaad galno sheeka baraley weeye waa waxaan waxba ka imaanay weya waxaa ka yimaadaana ay noqonayaan waxaan weligeed lagu guulaysan xataa haddii wax ka yimaadiin oo la dagaalamo oo wax la yska dhixiyo oo xoogaa sharaf la yeesho rijal lagama qabo dad aan midaysnayn inay khilaafa islaamiya soo celiyaan amay dad ka bixiyaan xidhiiriga ay ku sugan yihin rijal lagama qabo sidaa darteed waxaa waajib cayniya ku noqday oo waajib ku ah oo si farada looga doonayaa axsaabta islaamiga inay deg deg isugu darmaan ayagoo ku midoobaya kitaabka iyo sunnada oo isaga tegaya bidcada iyo khilaafaadka kana tegaya aara'da ay warqadaha loogu qoray oo aan diinta meelna ku waafaqsanayn waajib bay ku tahay haddii kale nin walba inta magac la baxaa yidhaahdo anaa doonaya inaan wax matelo aye saasaa ku socota arrintu waxau alla qur-aanka ku yidhi ma taqaan walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilahay run badana walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum haye muran iyo khilaaf iyo kajajac ka taga haddaad ka tegi weydaan waad fashilmaysaan awooddiina iyo quwaddiina way tirtirmaysaa haye wax idiin qabsoomaya ma jiraan wallahaan lama la gaari karaynin haye ma dhici karto ma waxay kula tahay caalamkan islaamka jooga hadday mid noqon lahaayeen maxay gaari lahaayeen waxaa lagu yidhi mujaahidiinta waxaa soo baxda intaasoo yani jariidooyinka ka mid a jornaal kida kida kida kida kida kida kida waxaa laga yaabaa in qayb walba ay mid soo saarto intaas oo yani kumanaan ayaa ku baxda maalin walba soo saarkooda waxaa lagu yidhi inta meel isugu geydaan muhiimaadka qora lacagta ku baxdana meel ha lagu bixiyo maxaa loo garan ayaalsaa ka waran islaamkaa dhibka haysta cajiib weeye waxaa laga yaabaa in la yidhaha waa ciidan carbed sagaal iyo labaatan meelood bay kala degan yihin nin inuu tegaya ma jiro haye marka waxaa la rabaa in wax la gaaro suuragal maahan ilaahay subxaanahu watacaala waxau yidhi wasbiruu ina allaha maca asaabiriin wax badan ku sabra oo isu sabra oo isi saamaxa oo midooba ilahay saabiriinta waa u gargaaraa micigoodu yahay maanta ma dhici kartaa hadda waxoogaa il kulul ku eego sagaal jeeroo isha kulul ku celcelinaya waana caayaya weliba waxyaabaha yaabka badan waxaa ka mid a maanta haddii nin gaala iyo nin islaam isqabsadaan waxaa leeyahy waa gaale iska day iskaga tag lagala lalama hadle maxaad ula hadlays iska dhaaf nagaday gaalada hanagu dirine faraha ka qaas haddii laba qofood islaam isqabsatana ma iska celays haye oo miyukaa xoog badan ma iska saasaa lagu odhanaya waa cajiib waxyaab badan weeyaan gaalka waa lagaa maslaxayno madaxa inta loo salxan raalli ahaa waa ku gafe waa reer baadiye haye kii islaamkaayna waa lagugu saafaynaya war yaa ilaah yaqaana war dadku sawda diinle maahan war waxaan alla raalli kamaana ha laysaga tago oo diinta islaamkaa la ilaaliyo rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidkii dheeraa oo axmed iyo kayrka ku sugnaa oo uga sheekaynaya nebi yaxye waxau amraya reer banu israa'iil aakhirkiisa waxau ku yidhi wa anaa aamurukum bikamsin allahu amaranii bihina shan arrimood baan idin amrayaa oo alla i amradow nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa maxay arrinta ugu horraysa aljamaaca waasamci waadaaca waalhijra waaljihaad fii sabiili illah rasuulku jihaadka afar arrimood uu ka hormariyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka uu afar hormariyo u jihaadka kii shanaad ka dhigay aljamaaca midooba asamca ismaqla aada isu dhegaysa waadaaca dadka idinku hogaaminaya diintoo jamaacada u taliya adeeca alhijra ka dhex baxa gaalada ka haajira dhinac uga soocma maatadiina iyo ilmihiina kala dhex baxa haye ka haajira xaaraanta ka haajira xaqdarada ka haajira muhaajir man hajara ma naha allahu canhu bacda dalika aljihaad fii sabiili illah buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh intaas mid kamida ma lahayaa maya aniga jamaaca nahay anigana waa nahay anigana waa nahay meeqaa nahay lix baa nahay seexamaa waa ku jirnaa hadda khayr baan doonaya isku meel baan u wadnaa xagga ka soo wad waayo maalinta dambena adigu isku duul isku duul adinku hakada samci iyo daaca ma jirtaa waa maya markuu soo jeediyo ninkaan laga yaabo inuu kala hogaamiyo war wa yani si kale laazim in lays adeeco oo la kala dambeeyo oo wax la kala maqlo oo dadku ay tashadaanoo mushaawara jirto mushaawirun fil amri haddaan la yeelayn waxba ma soconayaan arrintu saa weeye hijra aljihaad fii sabiili illah bacda dalika haddaba ikhwaani jihaadku waa waajib waa fariida jamaaciye ah mana taam noqonayso ilaa jamaaca midowday oo ku kulantay oo ku sifowday radiya biاllahi rabba وبالسلاam diina وبمحamd نaبya ورasuula mooyaane dad sidaa ku midoobay oo alla rabinimo uga raali noqday oo daliil kitaabka iyo sunada ka dhigtay oo محamed rasuul rasmiga ka dhigtay mooyaane ummad kalena gacmahooda kuma suuro galo mana ku imaanayo mana dhici karto low ay sameeyaan oy aada alla wax qabtaan oo wax badan ilaahay u qabtay subxaanaه وatacaala ogaaw oo guusha ugu dambayda ma gaari karaan si kasta haddii la yeelo ilaahay meesha dambe gaarayaan iyaguna cumar binu khadaab waxau yidhi sida uu daarami qoray laa islaama ila bijamaaca